hay-adda hormuud salaan foundation ayaa maanta deeq lacageed ku wareejisay haweenka ka shaqeeya nadaafada gobolka banaadir iyo kuwa danyarta ah raaxo xuseen oo kamid ah mas-uuliyiinta hay-adda hormuud salaan foundation ayaa sharxaad ka bixisay ujeedka deeqdani lacagta
aad ayaan ugu faraxsannahay maanta waxaan la joognaa haweenka gobolka banaadir haweenka danyarta ah gobolka banaadir waxaana soo gaarsiinay deeq lacageed si ay ugu kaalmaystaan bisha ramadaan si ay ugu afuraan maadaama ay yihiin dad danyar ah oo aan shaqaynin hormuud salaan foundation waxay ugu talagashay dadka danyarta ah bisha ramadaan inay ka farxiso inay qaybaha dadka ee nugul ee aan waxba haysanin inay kala gaarsiiso deeq kala duwan sida kuwa xanuunsan kuwa xabsiyada haweenka danyarta ah agoonta intaasna waxay ka mid tahay sadaqada la bixinaayo bisha ramadaan iyo inay rabto hormuud salaan foundation iyo qolo kambaniyaasha ama shirkadaha bixiya deeqdeeda ama fangareeya inay macnaha bulshada wax ku soo celiyaan ayay u baahan yihiin gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqab ayaa kaga mahadcelisay hay-adda hormuud deeqda lacageed ee ay soo gaarsiisay haweenka danyarta ah wada sugaynay waa maalin maalin walbaba haddii ilaahay uu nagu simo marka aan gaarno qof walbaba bisha rabadaan maama jawaahir ay haye hormuud ha laygu yidhaahdaa maanta waa hormuudaysannahay sadaqadii ay la soo baxeen dadka muxsiniinta ah ee maaragtay hormuud salaama foundation iyo hormuud oo dhan meeshay joogaan iyo hormuud baankaba salaama baanka dhammaantood waa u mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaan hormuud marka dhahno hormuud mar walba waxay ahaanaysaa hormuud waxay ahaanaysaa hormuudka ganacsatada waxay ahaanaysaa hormuudka samafalka waxay ahaanaysaa hormuudka danyarta iyo masaakiinta ay ahaanaysaa waxaan anagu marka mar kale waxaan rabaa anigoo ku hadlaayo codkiinna codka hooyada soomaaliyeed oo waddaniga ah ee dareemaysa dalkeeda ee aan intaanoo maantay qof mushaar u soo dhacaya lahayn oo cid ay ku tiirsan yihiin ayna jirinin dhinaca kale dadkii ka faa'iidaystay deeqdani lacageed ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaan foundation hormiido maanta oo na soo gaartay waa mahadsan yihiin intaas noo soo gartay may ka soo qaadaanna kheyr iyo alla ku siiyo weelkii kheyr allah ku siiyo laakiin afriyey waxna siiy wax noo taray ilaahay kheyr allah siiy kan caaf hormuudan salaama hormuudan salaama hormuuday hawada noo joog halkii la xigo masaakiintaad aruurisa ee allah ku aruuriyo kheyr badan oo sanadkasta nagu custiin cawatiin allah ka dhigo in ka badan boqol qoys ayaa ka faa'iidaystay deeqdan lacageed oo loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool gobolka banaadir